بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا fasalkii baa inoo socday oon ku dhex jirnay uu kaga hadlayay aljiddu waalmuwaadabatu waalhima macnaa dadaalkii la dadaalayay iyo mulaasamadii ruuxu waxaan daa'imayey iyo himadii sarraysay ee uu ruuxu wax weyn iyo wax sare uu higsanayay bal markaa qaradkiisu ah meeshaas sare iyo waxaa weynaad gaadhid bal umuurahaas waa adigu bal nooca isku boorinteed iyo tashriiceed iyo waxyaalihii ku tacalluqsanaa welina way noo socdaan bale cashirka maantana shicira ayuun baaba qaadan doonaa in ku tacalluqsan uun jaanibkaas iyo isku baraarujinta nawaaxida ama isku boorinteeda wuxuu ihi markaa musanifku raximah llahu tacaala waqiila kam min xayaa'in wa kam cajzin wa kam nadami كم من تولد للإنسان من كسل إياك عن كسل في البحث عن شبه فما علمت وما قد شد عن كسل in badan abyaadan cid uu tiirinaya ma jirta laakiin de waa abyaado iyaga agtooda ku mashhuurka ahaa marka wuxuu yihi oo waxaa la yidhi boo shaacirkan yidhi kam min xayaa-in kamtu waa sii khabariyad ahayd ee bimacnaa kasiirka noqonaysay ka ka badana min xayaa-in xishood iyo wa kam cajzin badana cajzi iyo wa kam nadamin murugo taasoo jamin badan oo tawallada dhashay bacnaa xasilay oo uga dhashay lil insaani insaanka min kasarin wahsi ujeedadu wahsiga dee kollay dembigiisii iyo iska fogeyntiisii baa jiddigan macnihiisu yahay in kolley kasalkuna dee waa aad baa famaa abcad alkhayra can ahli lkasal suu lahaa ibnulwardi oo kale waa kasalku dadka waa ka fogiyo hadduu doonayo camal diineed iyo haddii daaco iyo cibaado iyo haddii waxbarasho iyo camal adduunyaba dee kolley ruux wahsanaya oon dadaalayn oon caajisi isagu kolley khayr markaa waa ka dheeriyeyo inuu muraadkiisii gaadho umuurahanna waxaa inagaba filan rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh qowlkiisii ixris calaa maa yanfacuka walaa tacjiz wastacin billaah way naa ku dadaal waxa adiga wax kuu tarayo ku anfacaya ha caajis ha ka wahsan wixii ku anfacayay aakhiradaada kugu anfacayay adduunyadaada kugu anfacayay cilmigan aan ku jirnaana ruuxa adduunyana waa ku anfaca aakhirana waa ku anfaca sida shaafici laga soo naqliyo ee uu yidhaahaa ruuxii adduunyo doonayeyna man araada addunya facalayhi bilcilmi waman araada alaakhirata facalayhi bilcilmi adduunyo haddaad rabtana ee jaahid iyo mansiladeeda waxyaalo kolley wasiilo waa u noqdaa aakhira walow dee culumtii sharciga taa in qaradkiisa uu noqdo aanay ahayn aakhira ruuxii doonayeyna isagana darajaadkii sare iyo maqaamyadii sare waxaa lagu gaadhaa cilmigii weeye haddaba in wixii ku anfacaya wax kuu taraya ku dadaalo ha caajisin ha wahsan ha ka caajisin wastacin billaah weliba waa intaasaaba inoogu filan oo umuurahoo dhan ba inoo koobsan ilaahay nala kaasho macnaa fahamkaaga iyo dadaalkaaga iyo quwo aadeed iyo waxaa ku talagelin meel kuma gaadhsiinayaani adigoo dadaalaya wixii ku anfacaya ku dadaalaya aan ka wahsanayn haddana rabbiga hadiyo goor kaasho oo isaga kaalmo weydiiso inuu kugu kaalmeeyo waxaas uu kuu dhib yareeyo kuu sahlo wuxuu isagu dhib yareeyo unbaa dhib yaraanaya hadda waxa weeyaan un wuxuu leeyahay xishood badan ama xishood ayaa waxa badan xishood iyo cajzi iyo murugo inay ruuxa uga timaado waxa weeye xishoodka halkan yaxyaxyo khajiraadba wahsiga u wahsanayo oo waxaa natiijadiis noqon oo kaba dhalanaysa nadam iyo murugo iyo cajzi iyo khajal iyo waxyaalahaasaa ka dhalanayaba wahsigii iyaka waxaad ka digtoonaataad ka fogaataad naftaadii ka dheeraysa can kasalin wahsi aad ka wahsaato filbaxsi baxsin can shubahi waa shubhooyinkii iyo wixii adiga kaa ishkaal geliya waxyaalaha baxsigood inaad waxa weeyaan aad ka wahsato taa iska fogo ka dheero weeye oo taa macnaa ujeeddadu cilmigii iyo wixii shubha kaa saarayay iyo wixii ishkaal kaa soolinayayba aada ugu dadaal fama calimta wixii aada ogaatid bal adigu wixii bal cilmigii ku dadaal buu leeyahay oo wixii shubhooyin ahaa bal suulinteeda iyo kafbaxeeda iyo ishkaal oo dhan xalintiisa iyo ta aada ugu dadaalo wixii aada ogaatay famaa calimta faktafi bi marka wixii aada garato dee taa kuba kaaftoon wamaa qad shadda canka wixii macrifadiisa iyo aqoontiisu ay kaa gooni kaa dheera kaa qarsoonto anaa kaa gooni noqota ay kaa qarsoonte aanad markaa fahamsanayn inaad garanayna fasal ay sal weydii dadkii ahlu cilmiga ahaayo ujeeddadu ku dadaalun weeyaan oo wahsi iyo iska ilaali cajsi waqad qiila waxaa la yidhiba alkasalu wahsigu min qilati ta'amuli oo wuxuu adigu weyn markaa kolley beydkan ugu dambeeyey macnihiisa macnu waxa weeye horta waa wahsigiiskaba ilaali hakana wahsanun laa tagsal can ilbaxthi camaa yusiilu shukuuka ladayka wixii shukuuk iyo waxaa kaa saarayay kaa suulinayay inaad baxsidana haka wahsan markaa wixii dee adigu aada garatay waabad garato waad ku kaaftoomayd cilmigiisa gaadhay wixii kale kugu adkaada ama kaa qarsoomana fasal canhu ahla alcilmi taas baa maqsuudku yahay walow dee cibaaradan inoo taalla iyo kolley wamaa qad shadda canka fasal halkaa bedelkeeda mata sharaxa uu waxyar adigu cibaaraad kale ay taale laakiin tan baa daahir aan leenahay waqad qiila waxaa la yidhi alkasalu wahsigu min qilati ta'amuli oo wuxuu ka imanayaa ufiirsi yarideed fii manaaqib alcilmi cilmigu ammaanaha iyo mafaakhirta uu leeyahay iyo wa fadaa'ili fadaaishiisa oo loo ta'amulo loo fiirfiirsado taa yarideed buu kaba dhalanayaa oo waxaaba dee kaasiga ujeeddadu kasalka asbaabihiisa ka mid noqda cilmigu fadli aada u badan buu leeyo kitaabkeennana jaanibkaa wuxuu idhi si aanu u dheeran waa kii yidhi waa macruuf oo waa mashhuur oo uu iska daayey laakiin fadligiisu dee aada buu uba badan yahay oo waxa weeye kolley nusuus kala duwanna waata ku timiye axaadiis a'imadna kutubtoodii aan qayba tilmaanay ay jaanibkan ay iyagu waxa weeyaan weliba ugu ihtimaameen waana tan kutubta axaadiis oo kale iyo dee baab dhan oo baabkaa cilmiga ay uba dhigtaan oo fadaa'ishiisu tay horraysiiyeen ay tahay kutubtii kale cilmiga iyo taa lagu khaas yeeleena waa nooca haddaba ruuxa waxyaalaha kasalka uga yimaada maxaa kaba mid ah isagoon fadligan cilmigu leeyahay waxa weeyaan dee uu yahayba aasaasna camal u yahay dee ubeel taas aan u fiirfiirsan oo bal hadduu dee ruuxu arko in waxa weeyaan cilmiganiba uu yahay wixii laga dhaxlay ambiyadii culimaduna warasadii ambiyada ay yihiin maqaam iyo martabo ilaahay dad siiyuu gaadhsiiyana ay ugu weyneyd maqaamkii nubuwada ee kol haddii maqaam ka sarreeye rutbo ka sarreeye rutbo nubuwa aanay jirin dhaxalka wiraad matalan qolooyinka ama ambiyadii martabadaa gaadhay la noqdo dhaxalkoodii kuwii dhaxlaya la noqdaana ama sharaf alwiraasa lihadihi rutba wax ka sarreeyaa maba jirto kolley axaadiisii dee aad in badan garanaysaana waa tii fadliga cilmiga xataa ay kaba dhabayso dadkaa dadka khayrka baraya in kalluunkaa badda ku jira hadda bal taas ilaahay baldareensiyuu ku ilhaamiyey inuu istikfaar dalba ama qudhaansho godkeeda kuba jirta waxyaalaha ruux hadduu fiirsado himmaa gelaysa dadaal baa gelaya uu weysidhigsado islaamartaa ku sifow laakiin markuu umuuraha fadliga cilmiga uma fiirsan waayo dee waxyaalahaasi way ka qarsooyinoo taas waxaaba kaba dhashay inuu adduunyo kaba fadilo marka halkaa wahsi ugaba yimaado taas buu ujeedaayo waxyaalahan kasalka kaba imanaya waxaaba kaba mid a fadliga cilmigu leeyahay oo ruuxu aanu u fiirsan oonu hagaag u fahmin fa yambagii markaa waxaa mudan oo habboon lilmutacalimi ruuxii wax baranayay an yabcasa inuu xambaaro nafsahu naftiisa cala taxsiili kasbasho cilmi la kasbado waljiddi dadaal iyo walmuwaadabati muwaadaba taa uu ku xambaaro ujeeddadu taa naftiisii dee uu ku xambaaro si ugu xambaari bita'amuli u fiirsi fii fadaa'il alcilmi cilmigu fadaa'isha uu leeyahay waana fiicnayd sheekhu ee kollay wax camal bashar ma dhammaadee halkan si uu isu yar kitaab isu yar raacsan noqdo qayb fadaa'isha ka midana marka horeba fasal inuu u dhigto waayo jaanib kolley waa waxyaalo ruuxa dhiiriya markaad sheega qiimihiisa garateed fadligiisa garato inaad dee fadliga iyo qaabihashood wanaagyada iyo mufaaqirta halkaa kaba iman sidaad ku sifowda waxay kugu dhiirisaa isaga taxsiilkiisii bay kugu dhiirisaa haddaba bal inuu jawaanibtaas deenay ama kutubtii dee cilmiga ahayd ee abwaab u khaas yeeshay haku haw laabmo kutubtay a'immadu u khaas yeeleen ha ku noqdee bal waxa weeyaan jaanibka inuu fiirso si ay taasi u keento naftiisii inay dee waxa weeyaan ku dhiirato oo ay ku dadaasho cilmiga taxsiilkiisii fa ina alcilma cilmigu yabqaa waa baaqi noqonayaa xataa ruuxii oo dhintay bibaqaa'i macluumaati waa waxaan dee uu isagu yaqaanee macluumaadkiisa baaqinimada ay baaqi tahay haddii uu nashriyo kaliyo taa cilmiguu baaqi noqonaya walmaalu yafna maalkuna waa shaygaa suulaya ee dhammaanaya waa iminka raggan aan ka hadlaynen taariikhdoodii garanayne hadalladoodii iyo sifaadkoodii fiicfiicna aan garanayne waxkoodii aan garanayne bal maalintay dhasheen iyo maalintay dhinteen iyo wixii soo maray aan hayno dad aada u badan oo dee madax lahaayo tujaar lahaayo asxaab al amwaal lahaayo la arka waqtiyadoodii in dee aada jawaanibtaa loogu weyneyn jiray baa la noolaa wax laga garanayaa ma jirto markay dhinteen kuwa magacoodina uu la dhintay uun laakiin iyagii waa kuwa magacoodii baaqi yahay iyagoo boqolaal iyo boqolaal sinood sii mootanaa magacoodii baaqi yahay wuxuu baaqi ku noqday noloshaa dambe ay kuba heleen waxa weeyaan alkhaasa walcaama barhkoodna ay garanayaan waa bal matalan bal dee lagu dayanayo ee ay noqotay wixii ay laba iman jireen iyo dadaalkoodi iyo waxaan mathal inoo noqday aan higsanayno oo kale waa cilmigii un weeye maalkii laakiin ruuxu markuu dhintay dabadeed bu dee isagii halkaasu magaciisii kuba hadhay kamaa qaala amiiru lmu'miniina caliy bnu abi daalin karama allahu wajho lafdigan kolley karama allahu wajho horaan uga soo hadalay dee kolley xusuusnaada un waa ti aan kutubta qaarkood yar tilmaanta ama kaba hadasho saa ibnu kathiir iyona halku kaga suwayan xataa idiin tilmaameen رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال نصفين كما تقبلك أيا واحد عي وللأعداء مالنا لكن دي سنة نوتا لو تشرح الصعون أيا كوا سبحانه دي أعدادي لو ما تشهد واتن علمية جهل واسقابرين رضينا وان رال نقني qismat aljabaari ilaah jabaarka qeybtiisa iyo qeybintiisa fiina annaga dhexdayada oo wixii uu dee qismo nooga yeelay dad kalena uu qismo kale uu siiye wax kaleu qeyb ugaba dhigay taas raalli baan ku noqonay isagaana dee ilaahay baa qeybtiisa ay umuurahani wadayin lana annaga waxaa noo sugnaaday cilmun cilmi waa dadkii ahlucilmiga ahaa annaga qeyb wuxuu nooga dhigay cilmi waliljuhaali dadkii juhaasha ahaana dee aqniyadii baa jaanibkooda uba badane maalun oo in badan oo dadka ahlu cilmiga ka midi dee fuqaraa bay ahaayeene maal baa iyaga u sugnaaday marka maxay tahay kolley hadal uu lahaayoo kutubta ay noo soo naqliso uu ku muqaaranaynayo cilmigiiyo maalkoo lasoo naqliya ibnulqayim iyo keyrkiiba ay soo naqliyaan baa jirta ee uu ku muqaaranaynayo dee sida cilmigu uga fadli badan yahay uga mudan yahay maalkiie maxaa kaba midaba fa ina almaala maalka yafnaa waa dhammaanaya can qariibin waa dhowaanba oo dee intan adduunyada la joogaa waa wax yar ruuxii bal isagoo dee markii hore qani ahaayo oo min akbari alaqniya ahaaba ayaaba umuur kuba yimid daraaddeed baa wixii soo dhammay isagoo noolba ay u baaba-aan wixii lagu xurmaynayo dadku ay ugu damde markaa dee isagii majaalis markuu yimaado loogu kacayo hadalkiisa loo maqlayayna maalkaas ayadoo markii uu baxayna intanu baa keenaysa khalaas cid qiimaynaysa iyo cid qadarinaysaa meeshii maba jirto de haddii aanuu xataa maalkii la baaqi noqday inta uu nool yahayna berri marka uu dhintaba waa kaa waxa ka raaca waa kafan markaa waa dhammaanaya can qariibin wa ina alcilma cilmigu yabqaa waa baaqi noqonaya oo laa yazaalu ma suulayo ruuxa waxyaalahan cawaarida ama dawaariid ee xoolaha ruuxa kaba kaxaysa isagoo halkiisii ka qaxay ama wax kale ku yimi ama xoolihiisii af ay u timi isagoo wax ruuxii la socdo dee kama hadhayo haddii uu dhintona waa kaas de waxa weeyaan magaciisiyo wixii ay sii jirayaan ee baaqiga noqonayo xayaato kale oo uu helayo taa abadiyaa uu kuba helayo isagoo hadda sidiisii ubadhe isagu dhintayba wa ina alcilma yabqa laa yazaalu waalcilmu naaficu wuxuu leeyahy cilmigii naafica cilmigu haddaanu naafic ahayn waa hadal dee kolley sifadani waa qayd aada u muhim ah cilmigan waxtarka leh cilmiga naafica ayaa qiimaha dambe yeelanaya haddii uu yahay xujo taasi ma jirto taasna waa xataa isagiina aakhirana waxba uma tarayo adduunyada intuu joogay hadduu waxyaalo xataa manaasib iyo waxyaalo ku tawaliyo wax dee qiimale uma noqonayso maalintuu dhintay isaga naftiisa kaasi waa la dhimanayaa uno culimadaa waaweyna garanna rag la cilmi ahaa korhkoodna ay martabadoodu aad iyo aada u sarraysay laakiin camalkoodii aan ilaahay kuba anficin oon ku camal falin oon ku dhaqmin oo bal waxyaalo kale u adeegsadaa jira raggi iyagana hadalkoodii waa hadhay riwaayaadkoodii waa hadhayn oo cidimay warin ahayn dikrina ee kolkol malaa kutubta taraajinta ruuxu aad dee u markaa u tatabuca oo laga yaabaa waqtiya qaarkood magacyo qaarkood inay soo arooraan laakiin cilmigoodii intifaacna ma yeelan hadalqaadna ma yeelan lamana garanayo oo cilmigu haddaanu naaficayn isaguna qiimo la haddaba laakiin cilmigii naafica ahaa yaxsulu bihi waxaa ku xasilaya xusnu dikri dikri fiican waa hadalhayn iyo dee waxa weeyaan dikri fiican iyo xus fiican wayabqa dalika xusnu dikrigaas iyo ammaantaa la ammaanayo iyo bal ducadaa loo ducaynayaa way baaqi noqonaysaa bacda wafaatihi ruuxu intuu dhintay dabadeed fainahu oo dee bal imanka sheekhan kitaabka laaba dadka kamid iyo dee dadkii amtaashiya raggii ka waaweynaayo waa taa ee dikrigoodii fiicnaa u baaqigayay aan ammaanayno u ducaynaynaba fainahu cilmigu xayaatun abadiyatun waa ruuxii oo dhintay haddana kol haddii magaci hadhayo baaqi noqonayo waa nolol daa'ima oo ruuxi uu helay un anshadana shaykhu limaamu lajalu dahiru ddiini mufti la'imati xasanu bnu caliyin almacruufu bilmarginaaniyi raximah llahu tacaala kolay waaba kan oo dee waana ammaanay waa sheekh sheekhiyadiisii kaba mid ah dahiru diinna waa kanoo waa laqabkiisii mufti laimana waa kan kaba cabiray kollayna waxaad moodaa oo kitaabkan waxyaalaha dee aan kuba arkay dad badan oo raggan waama tirinaya ka mid a ama rag aan ogno kutubtoodii ilaa maanta la hayo haddana taariikh fiican oo laga hayo iyo taraajim fiican oo laga hayo aanu jirin baa iskaba jiro rag dee kitaabkana barhkood ay kuba soo noqnoqdaane bal dee sheekhan zarruuji sheekh buu u yaho waaba kan isagii uu leeyahy waa noo inshaaday waa nagu dul aqriyay shecirkan buu aqriyay iyagii iyagoo kaba maqlaya sheekhan in badan kitaabka uguba badan sheekhyadiisa ee wax ka soo naqliya saaxib alhidaaya aynu hore usoo marray xataa maanta inoogu jira inta badan inagu soo noqnoqdana kollay sheekh buu ahaayo sida saaxib aljawaahir uu yidhaaho kitaabkan tirmidi ayuu kaba wariyo ijaasahaan ugaba wariya malaa wax badan oo kale kama warin laakiin isagu ijaasahaan kaba wari waa suu qurashi ama ibnu alufayl qurashi kitaabkiisa aljawaahir uu kuba yidhaaho waxaanu bal kitaabkaas dhacday taraajimta ah sheekhan markuu soo dhigtay kollay nasabkiisunbuu intan ka yar dheereeye markuu intaa sheegay inuu ustaadu saaxibilhidaaya yahay kitaabka tirmidina ijaaso kaga wariyo wax kale muu soo qaadnay intan kitaabkan inoogu taalla oo zarnuuji yidhi oo iyo sifaadkan uu ku sifeeyey iyo beytkan uu ka soo naqliyey unbuu soo dhigtay intaasuu kuba dhaafay macnaa muu sheegin waqti uu dhintay ma sheegin kitaabkan kale alfawaa'id albahiya la yidhaayo isaguna dabaqaadka xanafiyada kaba mid ah kolley isaga markhinaanigan sheekadiisii dhowr buu kaba dhigo adugu waxa weeyaan waa nin shamsudiin sarkhasi ninkaa la odhanayo saaxib almabsuuda isagoo xidhan aan idhi kitaab dhan buu alifay ama kutu iyo weliba malaa kitaab wax ka badan kitaabkana uba kaas buu dadkii isaga lamu kulmin asxaabtiisa ahaa ee cilmiga kaba bartay baa isaguna dadkii dee laba sii kulmo wax ka bartay ah taasi waxay keenaysaa kolley saaxib alhidaaya isku waqtiyun bay ahaayeen ijaazana ha kaba wariyo saruujiyo waa qarnigii lixaad dadkiisii markaa inuu qarnigii lixaad dhammaystay oo qarnigii toddobaad madaxa la soo galay iyo kaa waqtigu ka dhintay isaga mahayno iyaguna may dhiganeen laakiin muhimku waxa weeyaan waa dadkii qarnigii lixaad markhinaantana loo nisbeeyey waa halkaa iyadana loo nisbeeyo xataa saaxib alhidaayana waayo farqaano beled la odhan jiray bay magaalo adigu meel kaba mida ahayd markhinaan ay kaba mid ahayd oo loo nisbeeyo bilaada maa waraa nahri la odhanaye bal waa beled iyadna min bilaadi farqaana oo saas baa saaxib alhidaaya farqaan iyo laysu raaciyaa markhinaantan markhinaan miimtu way fadxisanta isna xarakaysan weeye caadi saasuu kuba saxan yahe bal markaa maan arag baan ku leeyahay qarniga aan leeyahay dee markaan sheekhadiisii iyo asxaabtiisii eegno unaan ka qaadanayno oo weliba aan leeyahay weliba waa qaybtiisii dambe maaha qarniga qaybtiisii hore oo qarniga qaybtiisii dambea kollay dee ay ahayd qarniga hadduu xagga hore kaba dhashayna xagga dambe ayuunbuu kollay muuqashadiisi iyo duhuurkiisu ahay laakiin bal ma hayo taariikh dee waqtiguu dhintay ninkaas baa wuxuu yihi raximah اllahu tacaala aljaahiluuna famawtaa qabla mawtihimu waalcaalimuuna wain maatuu fa axyaaw aljaahiluuna dadkii juhaalada ahaa fa mawtaa fahum iyagu mawtaa dad dhintay weeye qabla mawtihim oo ujeedadu kol haddaan dee intifaac saasoo lagu intifaacayaa jirin inta ani qabri gelinba waxay ka dhigan yihiinuun dee waa kaas waayo cilmigu waa nuuro wax nooloo kale weeye jahliguna waa kaa dee wax kol haddaanu wax dee nafci iyo waxtar aanu lahayn wax dhintoo kale u yahay marka iyagu fahum mawtaa kolley fa'dana malaa taas iyo ama iyado kolley macno shardi haddii meel meesha la yar eego ama aljaahiluuna fa mawta la yidhaayo malaa fa'd way iman lahayd be aljaahiluuna fa mawta qabla mawtihim waalcaalimuuna dadkii iyagu cilmiga lahaa wain maatuu haba dhinteene faaxyaaw oo waa kaa dee dikrigood cilmigoodii lagu intifaacaye magacoodii jiro marka xataa iyagoo dhintay bay wax nool yihiin waayo kol haddii iyaga aataartoodii lagu intifaacayo kol haddii bal matalan taas dee waxa weeye iyagii dee aataartoodina lahayo la garanayo taas bal taraxumkan iyo intifaacan iyo waxaan ay jiraan way nool yihiin waanshadna sheikhulislaami burhaanuddiin waa saaxib alhidaaya kani isaguna wuxuu noo inshaaday وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور وإن امرأ لم يحي بالعلم ميت وليس له حين النشور نشور وفي الجهل جهل وحك بسوا قبل الموت جريد هورتيد موت لمشى لأهل أهلك سوغسوا انت أنا لمن بدأت أصوم بمركز لبمديهن faajsaamuhum iyaga ajsaamtoodu qabla alqubuuri waa xabaalaaba hortood qubuurun kalqubuuri xagga cadam alintifaaci iyo taas qubuuroo kale weeye waina imra'an shaksi lam yaxya bilcilmi lam yaxya aan noolaanin bilcilmi cilmi aan ku noolaanini mayitun ruux dhintay weeye kaasun buu laba mid yahay oo dee kalo waa cadima nafr walaysa lahu uma sugnaanin xiina nushuuri waqtigaa dee nushuurkaoo kale ruuxu haddii uu waxa weeyaan nool yahayba oo aanu dee wax garanahayn jahli meeshii jiro waa kaa wax dhintay laba mid oo walaysa lahu uma sugnaanin xiina nushuuri waa xiina alintibaah markaa uu soo toosaba xataa isagoo noolba nushuuru dee nushuur uma sugnaanin kicid iyo taa dee adu waa wax dhintun buu kala midayay kale saaxiib shaarixa ayaa wuxuu kaba dhigaa nushuurkan horena bimacna alintibaah inuu yahay kaa dambana inuu kii la yaqaano yahay ee macnuhu haddaan siisii kuba dayno waqtigaa dee dadka laba soo saaraye cinda nushuur isagii kol haddaan aathaar iyo wax loogu intifaaciyo wuxuu manzilo sare ku gaadhaa jireen nushuur yuctadu bihi isaga uma sugnaanin wa qaala kayruhu isaga kayrkii wuxuu yidhi أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب الرميم وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى يظن من الأحياء وهو عديم ومرهن لم يحث على طلب العلم على الحرص على العلم ووحا أشيدد أيتهاي ما دع علمي ولبا نافع هاي عمل كلها اكتصابك إيوه kusifowgii iyo nashrinta iyo boorin laysku boorinayo ayay tahay sidee maqaamkaa loogu sifoobee akhulcilmi cilmiga kii u saaxiibkaa xayun ku nool weeyo khaalidun jirayana bacda mowtihi intuu dhintay dabadeedo ee waa taas aynu hayno boqolaal sannadood iyagoo hortood dhintay kun ka badan haddana waa kaa magacoodii jire aataartoodii jirtee ajrigoodii iyo camalkoodii uma socdo camalkoodii aanu goyn kol haddii lagu intifaacayo cilmigii ay kaba tegeen aw cilmi yuntafacu bihi si rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wa awsaluhu walxaal awsaluhu xubnihiisu waa xubnihiisu ruuxa ahlalcilmiga taxta turaabi oo macnaa akhulcilmi xayun khaalidun bacda mowtihi weeye walxaal bay uu yahay ruuxaa noolee jira ee macnaa magaciisiba jiro wa awsaalu isaga xubnihiisii ramiimun kuwa baariyoobay ayiin macnaa baari ayiin taxta turaabi ciid hoosteed oo macnaa isagoo dhintay xubnihiisiiba ciidi cuntay ayuu haddana isagu kaa nool ee khaalidka magac ahaan iyo manfaco ahaanba uu u yahay waduljahli jahliga kii u saaxiibkaana meytun meydba weeye walxala wa yamshi cala sara isagoo noolba oo dee soconaya ciidda korkeeda ayaaba xaaladiisu taa tahay oo wax nafciyo waxtar uu leeyahay ma jirto yudannu waxaa loo malaynayaa min al axyaa'i dadka nool inuu kaba mid yahay والحال هو يسوي عديم فعل بمعنى مفعول وي عديم بمعنى معدوم وي كأن ترين إسوا أبا أي هدنا للي هاي اللهم علينا إنه تدك النور كمدي هاي وقال آخر كلا أيا وحيل حياة القلب حياة القلب علم فاغتنمه وموت القلب جهل فاجتنبه حياة القلب قلب نولشيس علم علم ويا فاغتنمه علمي كفايديس وكسبه كددال وموت القلب قلبك لمشديسنا جهل وقرش لأنت يا جهالة جهلك والظلام إيه فاجتنبه qalbigiina mowtba uguba sugan isagoo xataa ruuxu nool ee fajtanibu ka dheerow jahliga caynkaasee keenaya qalbigaagii oo dhintaba keenaya adigoo nool oo adigoo nool markaad noqoto kuwaa dhintay unaad la mid noqoto taa ka dheerow waanshaduna shaykhulistaadu shaykhulislaami burhaanuddiini raximahullah mar dhoweyna waati aan soo maray ayaa waa noo inshaaday oo muxuu yidhi dawulcilmi aclaa rutbatan fi lmaraatibi ومن دونه عز العلا في المواكب فذو العلم يبقى عزه متضاعفا وذو الجهل بعد الموت تحت الترا... ترايب تحت التيارب ولكن كلمة دعسا كلمة كقرطة أو شد الكلمة قافية دعيسي التيارب التيارب ألف يتا ألف يلام يتا إيا رأي التيارب وذو الجهل بعد الموت تحت الطيارب تحت الطيارب بل وادريا وانسك لقبضة إذا انسك بلابن هيايا دو العلم علم يكون صاحبك كلي وحا نسخة شرحك بس ميد إذا العلم أعلى رتبة في المراتب وشارح وكوادقي لقدر بمعنى أذكر هو واحد حستا كورنتا إذا وقت العلم علمك أعلى بلسان كدايسان كدايسان لو العلم علمي طوي وصاحبك أها أما علمك وصاحبك أعلى وسريايو رتبة حق مرتبة في المراتب مركة لأيقا مراتب تضدك مرتبة أهن إستغاكا علمك لا أي أبصريا حتى أكتو ضدك أكتو منزلة أهل الدنيا يانكو بيالا ومن دونه أي ومن دون رتبة المراتين رتبة العلم علمك الرتبة سرولي هاي وحدون كده كوابسا كوصي سون قارسي سنين با عز العلا سرين عز قيدي شرفتين في المواكب جماعوين كيتا المواكب جمع موكب ويا موكب نوع الجماعات وكلا إلى بل مثلا مركا من مضحي ومال مريا وتنحاشيا لن أهيا وقتيا يدا وقتيا ده ربل لسعونيسي أو ضد أما وحفوشا ama si kale dee ayaanay wax fuushanaanimba oo isaga hareerihiisa socoto tan baaba mawkib lagaba cabiraa haddaba taasna jaanibkaas sharafta iyo ciziga kuba sugan ayaa ka hooseeya buu leeyahay ciziga cilmiga oo cizigaa ka dhalanaya waxaa silaya asxaab almawaakib ayaa ama mawaakibta caynkaasa ciziga iyo sharafta dee daahirkee isha lagu arkaya ka muuqata ayaa ka hooseysaba ciziga cilmiga waayo waaba tanin فذو العلم علمك وصاحبك أها يبقى باقي النقون يا عزه عزقيسي متضاعفا حاليا مثل لبن لام يودي عزي الدنيا ويالا عزي آخرة يا درجات سرنا ويالا يا وعلمي نافعها يا لو عمل فلي وذو الجهل جهلك وصاحبك أهانا بعد الموت قريد الدبادين وح آثار يا وح كهريسا ما جرته وح مقعي وح شرفه وهريا ما جرته eh taxta tayaaribi wuxun buu ku sugnaanayaa halka kan cizigiisaasi mutadaacifka yahay magaciisi dee waxaa nooloo uu yahay ayuu taxta tayaariba tayaaribna kolley waxay kaba mid tahayn waa horta jamcu tayrab tayrab iyo turba iyo turaab iyo adigu kolley kelimadan ciidaynu garanayna turaabka luqaad kala duwan loohay kaba mid tahay tayrabna ay kaba mid tahay markaa tayaaribna waa jamceediiye wuxuu ku sugnaanayaa weeye isagu dee waa halkaasuu ku dhammaaday weeyaanu ciidda hoosteeda wax kale u harhsan iyo maaca ka hadhayaa ma jirto fahayhaata laa yarjuu madaahu man irtaqa ruqiya waliyi lmulki waliyi lkataa'ibi saumlii calaykum bacda maa fiihi fasmacuu fabii xasarun can dikri kulli lmanaaqibi fahayhaata macnaa waxaa fogaaday dheeraaday oo fog weeye way dheertahay waama taase laa yarjuu ma rajaynayo madahu waa qaayada cilmigu uu gaadhayo ama saaxib alcilmi uu gaadhayo taas ma rajaynayo man irtaqaa ruuxii kor noqday ruqiya waliyi lmulki mulki ka isagu tawaleeya u saaxiibka ahba sarrayntii iyo kornoqodkii weliyi lkataa'ibi jamcu katiibatin weeye waa katiibadu waa qadca ciidanka kaba mida oo ujeeddadu dadkii suldada iyo xukumka iyagu dee mansiladaas gaadhay ee iyagu taa tawaliyey jeeshayada iyo ciidamada madaxuhaa ee hogaaminayay mansiladoodaas ay gaadheen iyo halkaa ay gaadheen ima gaadhsiisnaa qaayaha ruuxan cilmigani gaadhayo oo macnu waxa weeyaan intan asxaabu sulda waa asxaabu ljuyuush laa yabluquuna ciza alculamaa taasi dadkaa suldada asxaabteeda iyo xukumka ahaa kuwaa ciidamada asxaabtooda iyo quwaadooda ahaa ee daahir ahaan adduunyo mansilo sare kuma sugnaa ciziga iyo sharafta iyo maqaamka saree cilmi leeyahay ma gaadhayaan oo fahayhaata waxa dheer dee inuu gaadho weeye laa yarjuu ma rajaynayo madaahu waa qaayaha dee ciddaa cilmiga bal qaayihiisaas ee ahlalcilmi ay gaadhayaan kaasi ma rajaynayaba man irtaqaa ruuxii isagu kor noqday ruqiyana waa masder uun imaka halkan waa ruqiya waliyilmulki waa mulkiga ka isagu weligiisa ah waa asxaaba sulda sarrayntii isagu kor noqdee martabadiisaa gaadhay weliyi kataa'ibi kataa'ib waa jamcu katiibatin waa ciidamadii weeye iyadana weligiisa ama kaa isagu mansilada sare kaba gaadhayo madaxdooda noqday halkaa sarrayntoodaasi iyada ama cidda halkaa ruqiyiga ama taas mansiladaa gaadhay ma rajaynayin inay qaayahan halkan gaadhaan oo dee tanna waa shay adduunyo tanna waa shayga adduun iyo aakhiraba wax taraya se umlii waan yeedhinayaa calaykum korkiina bacda maa fiihi bal cilmiga waxyaalaha ku sugan wax kaba midee fasmacuu dhegaysta oo ujeeddadu maaha dhammaantii cilmigu fadligu lahaa inaan halkan idiin sheegayo ibnulqayim raximah llahu tacaala kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada walow dee istidraadad badan iyo cilmi badan oo kale ay jiraan oo kitaabkuna waa kitaab madbuuco muntashiro dabacaadkii hore iyo dabacad imaka dambe oo dee markaa aada loogaba shaqeeyey oo khadkiisa la fiicneeyo saddex majalada ay ku madbaceeyeen waaweyne uu jiro maca faaristiise bal waxaan leeyahay markuu tirinayo fadaaisha iyo fawaa'ida cilmiga uu mid mid usoo qaado boqol iyo dhowr iyo afartan ayuu gaadhsiiyaa intaa weliba uu sharxayo dee safaxaad aada u badan oo kitaabka ka midaba qaatay qaybaha hore oo dhan kitaabka qaatay oo waa meysada ama qiimaha sare iyo faa'iidada saree cilmi leeyahay buu ilaa boqol iyo dhowr iyo afartan isagoo umuuraha dee istidraadaad iyo sharax iyo kolkolba uu dee inuu mawduucii kaba baxo haddana uu kuba soo noqdiya ay jiraan oo kitaabka intiisa badan ama qayb dhan oo kamid a ayay taasi qaadatay haddaba wuxuu leeyahay markaas ninkan naadimkan anigu fadligii cilmi lahaa ma dhammaynayo shicirkan kuma soo dhammaynaye laakiin badh kaba mida ayaan idin yeedhinayaa ee dhegaysta fabi fafiya ayaa kuba sugnayd nusqada sharaxa laakiin tana kubada fabi aniga waxa igu sugan xasarun waa ciyi iyo inaanan karayn wey alxasar alxasru iyada taas waa tan koobid wax la koobo iyo xisaar wax la xisaariyo la go'doomiyo baabate xasarna waxaaba macaanideeda kaba mida halkana loo jeedo alciyu fi nudqi waa ruuxu marka leega hadalkii oo kaleo hagaag ugaba soo bixi waayo ama hadduu khudbaynayo hadduu kala sheegayo uu isagii xidhmo cidhiidhi kuba yimaado oo hadalkiiba uu wadi kari waayo wuxuu leeyahay marka la eego fadaaisha badnideeda daraaddeed jaanibkaa xasar baa igagaba sugan oo ma wada koobi karo midhurhman kaba tilmaamayaa oo fabi fabi xasarun maxay can dikri kulli lmanaaqibi manaaqibta dhammaanteed inaan wada sheego taaciyi ayaa igagaba sugan iyo xaggii nudqigayo ama mama sheegi karo ma dhammayn karo weeye waa taa dee kutub dhan ay bal matalan iyagoo dee weliba aan dhammayn haddana ay kaba hadlaan culimadu marka wuxuu ihi isagoo waxyaala tilmaamaya miisadii cilmi huwa cilmigu annuuru nuur weeye kullu nuuri nuur dhammaantiia oo dee waaba nuur oo isagoo dhan nuur weeye bal dee waa lagu taas wey yahdii waana hanuuninaya can ilcamaa indhala-aanta iyo jahaalada iyobaa ruuxu kaga baxaya waa faa'iidadii cilmi taas waduljahli ruuxii jahliga laakiin u saaxiibka ah mara dahri waa mada dahri waa zamankoo dhanba weeye bayna alghayaahibi dulumaadkii jahliga ayuu dhexdeeda kuba sugan yaho jahli halka kani isagu iftiinka alcilmu nuuru waa tan dee ay cibaaradu iska shuhrowday cilmu waaba nuurkaas waxa weeye laakiin jahligu waa dulmo iyo dalaam oo ruuxii jahliga ahaa wuxuu iskaga sugan yahay dulmadii jahli alkhayaahibna waa jamcu khayhabin khayhab baa mufradku yahay khayaahibna waa jamci khayhabna waxaa la yidhaha ma khayaahib adulmatu shadiida waa mugdiga adag weeye oo markaa waa dee jahligii waa dulmadaas dulmadaa weliba adag weeye dee cilmigiina waa nuur waa midtaas wadarmatu shamaau taxmii man iltajaa ilayha wayabshii aaminan fi nawaa'ibi huwa cilmigu addarwatu haddii daalka la kasriyana macnuu waa u yimaadaayo addarwa ama adirwa acla shay unba shayga halka ugu sarraysa ayaa dirwa la yidhaha ama darwa hadday buur tahay hadday wax kala tahay oo kale wadarwatu sanaamihi aljihaadu fii sabiililah xadiidkii waa kii ahaaba islaamka markii laga hadlayay haddaba addarwa iyo addirwa bifatxi daali wa kasriha waa caadi huwa isagu addarwatu ama adirwa waa dee meesha korka ah baarka ah ee sarraysee ashamaa-u iyadu sarraysa waa laba laftiyo markaa isla midoo ashamaa waa mu'anasu asham oo dee faclaa-u afcal ayay mu'anaskiisii tahay oo sida xamraa-u axmar iyo safraa-u asfar iyo wixii lamidka abaabkiisii lamidka qiyaaska ah ashamaa waa lafdigii ta'ni mu'anasa mufradkiisuna ama mudakarkiisuna alashamu buu noqonayaa shay kastana marka taas waxa ay tahay waa almurtafic waa wixii sarreeyo imanka haddii uu cilmigii kaba dhigayo ee buur dhakadeed ama buur dee markaas aada u sarraysa cilmigu waxa weeye uun waa kaa isagu sarreeyo xataa ashamam sanka markuu taagan yahay oo kale waa tan shamam oo kale markaa axaadiisa qaarna ama taasiya luqadu ay kuba timi imanka waxa weeyaan uun haddaba waa buur sare cilmigiyo taxmi ilaalinaysa man iltajaa ruuxii magangelay ilayha isaga xaggeeda iltajaana kolley takfiifka hamzada waxaa keenay wasankee iltaja'a weeye laakiin hamzadii waxaa loo takfiifinaya wasanka daraaddeed oo matalan dabcanaa buur adag oo aada u xasiini ciddii xataa cadowgeedii kaba gashay waa ku badbaadaa weeye haddaba cilmiguna sidaasoo kale weeyaanoo isaguna kale weeyo ruuxii isagu ku sifoobay ee waaba shadaa-idii buu kaga badbaadayaa tii aakhira iyo dhibteed hadduu ku camal faluu kaga badbaadaya tan kaluu mansilo weyn kuba gaadhaya adduunyo oo haddaba waa taas oo kaleo waa darwatu shamaa sabuurtaas oo kaleo taxmii man iltajaa ilayha wayamshi wuu soconayaa aaminan xaalu yahay isagoo aamina wayumsi aaminan bay nusqada matigna nusqada sharaxa la socota ahayd oo wuxuu noqonayaa aaminan في النوائب وفي الشدائد به ينتحي والناس في غفلاتهم به يرتجي والروح بين الترائب بل نصد متنغ وحكوبات نصد شرح وحكوسقنا ذلك به ينجى والناس في غفلاتهم هذه ينتجي أن تنجم أقرننا كل ومعناها صو إنه التخلص من الشدة من العذاب يوحيالها سو نقنو بل كل نوحي لا تيملا سنسخدا كري أمتشيم أوي haddii yantaxi la yidhaahna waa wixii xumaabuu dee iyo tiibuu kaga leexanaya oo dee intaxa waa kaana fii naaxiyatin wuxuu u leexday dhinac oo kale iyobay noqotaa oo wuxuu kaga leexanayaa wixii xumaa iyo halaag iyo waxyaalahaas walxaal annaasu fii khafalaatim haddii aan bihi yantaji aan idhaahna uu kaga fakanaya kaga badbaadaya shidadii iyo cadaabkiiyo waxyaalo walxaal annaasu fii khafalaatihim dadku ay khafladooda haddii ay kuba halaagsamayeen ay kuba sugayn isagu waa ku badbaadayaa weye macnuun bihi ay bilcilm ayuu yartaji ku rajaynayaa ee manaasil sare iyo badbaado walxaal alruuxu nafti bayna ataraa'ibi lafaha laabta dhexdooda ay ku sugantaho waqtigaa sakaraad yimaado xaalo nasci uu kuba sugan yahayna isagu cilmigii uu kuba camalfalay ee inuu mansilo sare ku helo ku badbaado khaatima ay ugu fiicnaato ayuu kuba rajaynaya bihi bilcilmi cilmiga ayuu yashfacu shafaaco qaadaya alinsaanu insaankii mar raaxa ruuxii tegay caasiyan xaal uu yahay ilaa daraki niiraani waa dabaqaadkii naarta xaggeeda uba kacay sharil cawaaqibi caaqibo iyo meel cidhib noqoto tii ugu sharig badnaayd oo dee waxa weeyaan maalinta qiyaamaha markay noqoto ambiyadu way shafaaco qaadayaan bal culimadii dee caamiliinta aydna way shafaaco qaadayaan tii buu sheegaya waana mansilo sare oo ruuxuu kuba mudanayo inuu cid u shafaaco qaado haddaba bihi ay bilcilmi ayuu yashfacu shafaaco qaadaya alinsaan insaankii almuttasifu bihi alcaamiru bihi yuu u shafaaco qaadaya mar ruuxii raaxa tegay ilaa daraki niiraani caasiyan xali oo ruuxii daacisyaankiisa daraaddeed xaggaa loola kacay ama naarba galay ama laguma waday ama galay ayaaba ugu shafaaco qaadaya cilmigii oo ninkii dee waxaway cilmigii ruuxii kuba sifoobay shari lcawaaqibna niiraantan bay dee sifoonu tahay iyadu ahaydba meel caaqibo ruuxu noqoto meesha ugu shar badan faman raamahu ruuxa doono cilmigee dalba raama alma'aariba kullaha waa almaaalib walmaqaasid weeye ruuxa cilmi dalbay ee cilmigiibaa wax kasta u koobaya adduun iyo aakhiraba uu ku gaadhayaayo ama ugu xasilayaayo ma'aaribtii iyo madaalibtii iyo maqaasidii buu dalbay ruuxaasi dhammaanteedba waman xaazahu ruuxa kooba ee ilaahay siiyaana faqad xaaza waa koobay kula almadaalibi madaalib iyo ma'aarib waa islaama mid waxalla wixii dee madaalibtiisa ahayd oo dhan waa ilaah baa usoo ururiyo oo uuba koobay marka wuxuu yihi wlmansib alcaali waa mansib sare fa yaa saaxiba alxija alxija alcaqli weeye caqliga ruuxa lahu ruuxa caaqilka ahow idaa niltahu haddaad gaadhid ood asiibtadood cilmigaa heshid hawin fudaydi bifawti lmanaasib munaasibtii kale adduunya dhaafitaankeeda ay ku dhaaftay iska fudaydi macnaa fudaydi waa maxay ay ictabir fawaata manaasib dunya amran hayinin kol haddaad isaga heshay wixii qiimaha badnaayeen dhammaanayn baad haysataaye haddii aanad nasib adduunyo gaadhin oo munaasibtii adduunyada aad kaba qadaan maxabdigaaga adduunye uu liito taas wax aan qiimo lahayn oo fudud ku tiri weeye dhaafitaanka mansibkaasi ku dhaafay ama munaasibtii adduunyadu ku dhaaftay waxaad ku tirisaa kol haddaad kan heshay waxaan qiimo lahayn oon ictibaar lahayn taa ku tiri waxba kaama maqna adigaa dee wixii weynaaye lagu badbaadayey meel sare lagu gaadhayay ilaahay kuma siiye huwa almansibu alcaali fayaa saaxiba alxija caqliga kii lahaayow idaa niltahu ay idaa nilta alcilma cilmigii haddaad gaadhid hawin waxaad fudaydisaa ay ictabirhu hayinan weeye waxaad wax aan qiimo lahayn oo fudud oo aada u liita aad ku tirisaa bifawti almanaasibi manaasibta adduunya dhaafitaankeeda ku dhaaftay ee taa aanad helin waayo wax ka weyn baad haysataa fain faataka addunyaa watibu naciimiha faqamid faina alcilma khayru lmawaahibi fain faataka shaksigaa caqliga lahow hadday ku dhaafto adduunya adduunya ay ku dhaafto oonad adduunyo helin wadiibu naciimihaa naciimkeeda iyo diibkeeda iyo wanaageedii bal jaanibkaas dee adduunyo raaxadeedii taa aada weydo faqamid indhaha isu qabo indhaha isu qabado faqamid cayneyka maxay cibaaro ka tahay kinaayatan can cadami iltifaat ha eegin waxaa ku dhaafay ee diibkii adduunye iyo naciimkeediiya inaha eegino macnaha waxa weeyaanuun waa kinaayatan can cadami ililtifaati ilayha weeye diibka ama ilayhi ha eegin oo deen ha ka gelin waayo tanna waa tacliil bay markaa taa u noqon fa ina alcilma cilmigu khayrulmawaahibi wax laysa siiyo haddaa dee bal waxa weeyaan cilmi iyadoo ilaahay ku siiyey weliba cilmigii isaga loogu dhowaanaye uu yahay iyo bal matalan adduunyadii un aad u indha taagto kaa adduunyo la siiyey ama munaasibtii adduunya ay ku muuqato kan aada matalan iskaba ilowdo wax ilaahay xaqiro yareeyeen oon qiimo lahaynoo berriba laga tegayna waad weynaysay wax la weyneeyo qiimo lahaana waad yaraysay oo dee taas ee waxaad ku tirisaa uun iyada taas in waxa weeye cilmigii baa khayr almawaahibe waxba ha xaggiisa haddayno wax weyn ha ka soo qaadin weeye waunshitu markaa shicirkaasoo dhan waa dee saaxib alhidaaya lahaa waunshitu waxaa lay inshaaday iyadna libacdin waa barhkood dad kale oo iyagana shicir kaleo cid kale ay leedahay ida mactaza duu cilmin bicilmin facilmu lfiqhi awlaa bictizaazi fakam diibin yafuuxu walaa ka miski wakam dayrin yadiiru walaa ka baazi tadnamalaa cilmiga tafdiilkiisi iyo kala kala fadilitaankiisii weeye idaa mactaza hadduu isagu kuba faano ku cizoobo oo isagu duu cilmin cilmi kii u saaxiibkaa bicilmin oo ruuxii cilmi lahaa cilmigiisii uu kuma faano u arko cilmigiisaasi inuu ka culum uguba mudan yahay fa cilmu lfiqi cilmiga fiqigu awlaa isagaa ku xaq leh biictizaasin iftikhaar iyo inuu ruuxu kaa qiimeeyo qadariyu u arko wixii kale inuu kaba mudan yahay waayo cilmigii fiqiga cilmi xalaal oo xaraam lahaa ee qur-aankii iyo xadiidkiibuu sharaxoodii yahay bayaankoodii iyo tafsiirkoodii buu yahay oo dee waxa weeyaan qur-aankii iyo xadiidkiiba dee iyagaa dee asalkii ah laakiin waxa dee ay tahay maaha xifdigoodii iyo tilaawadoodii iyo taasuu loogama jeede iyaga fahamkoodiiyo istimbaadkooda dee istimbaadkooda iyo fahamkoodna fiqigiibuu noqonayaa taas buu ujeedaa ujeedadiisu ay tahay xagga tafdiilkan isaga kuba mudan fakam diibin badanaa wax udgoon oo yafuuxu ay tashiru raa'ixatahu raa'ixadiisa iyo urtiisa la urinayo laakiin walaa ka miskin haddana miski oo kale aan ahayn wa kan dayrin iyadna waxa badan wax duulo oo yadiiru duulaya laakiin walaa ka baazin baaz oo kale aan ahayn horta baazi ya-da meeshani waa maaha inay ismigii kaba mid tahay ee ishbaacii xarakada kasaradii oo la yar jiiday bay kaba dhalatee dee albaaz kolley waa daa'ir macruufa oo dee ay leeyihin waa kaa xagga marka la eego dayaraanka uguba xoog badan miskiguna waa diibka ay xadiidba kuba yimi inuu yahay adyabu diibba ujeedadiisa halkana waxa weeyaan waa fiqigiibuu fadilaya waa kaa yidhi ficilmulfiqa ula bictisaasi markaa tanna waa tafdiilkunbay la socotaayo ujeedadu iyadoo cilmigu uu meerkaa eeg diibku iyo wixii udgoonaa isku wada mid yahayoo xaggii udgoonkii haddana way kala qiimo badan yihiinoo dee wax miskii oo kaliya ma jiro in marka la eego iyadoo ay wixii duulaya haadkii duulaya ay wada duulayaan haddana quwada dayaraanka iyo sida u fogaan iyo halku gaadhayo waxbaaska kula midi ma jiro marka cilmigii fiqigaana iyadoo cilmigii la wada wadaagsaday haddana wuxuu leeyahy dee isagii culumtii kale waa ka mudan yahayo cibaaradan markaa fakam diibin yafuux walaa ka miskin macnaa waa tafdiil miskigii laga fadilaya diibyadii kale baaskii oo la fadilayo duyuurtii kaleo wuxuu leeyahay iyadoo wixii ay wada jiraan oo ama diibnimo ay wadaagsadeen haddana kaa wax lamidi ma jiro fiqigina waa saasoo kaleo waxaa jirta waxyaala dee matel baa carab uba ahayd ama hadallo kolley saddex cibaaro oo amtaashooda kaba mid oo ay kaba mid ahayd fatan walaaka marka shay eeg waxbaa wax la wadaagsanaya laakiin isagiibaa lasii fadilaya fatan walaaka maaliki iyo mar-an walaaka sacdaan iyo ma-un walaaka sadaan ujeedadu maalik waa nin maalik ibnu nuweyre la odhanayay oo xurubtii iyo dagaaladii riddadaa lagu dilay reerkoodu madaxa reer tamiim reer bani yarbuuc oo kale mana markii dee rasuulka ilaahay wafaadayna markii zakadii baamad joogto lasoo uriyey geeli ayuu dib ugu qaybiyey oo adu waa dadkii ridoobay buu ahaa bal markii dambena ee dee la gaadhay xurubtii ay bilaabantay riddadna kolley waxaa tegay dagaankoodii iyo waxa weeyaan khaalid bin waliid oo khaalid bin waliid waxaan filaya inuu sabir adigu waa dilay ninkaas kolleyna waxyaalana way dhaceen oo barhkood malaha cumar iyo ay umuuro kuba qoonsadeen oo kolkol uu doonayay in loo casilo abibakar laakiin taa diiday oo markii dambe haweenaydiisu guursaday iyo waxyaalo markaa nin ay walaal ahaayeen baa jiray oo shaacir ahaay oo mutamim ibnu nuweyre la odhanayo ashcaar aada u badan iyo taas uba tiriyo dee markii dambe shuhroobay dee marka kolkol la yidhaaho dee dad kaleba inay dadkii kula in badan oo isaga lamid ahaabaa dhintay la dilay maxay tan ayaa cibaaro isaga markii dambena shuhrowday fatan walaaka malik macnaa ninkaasi waa nin geesi ahaa sa laakiin maalig oo kale maaha maalig oo kale maaha imanka halkan ujeedadu cilmigaasi waa badan yahay lakiin fiqi oo kale maaha ama diib waa badan yahaye ma aha in miski oo kale ujeedadu markii dambe dee waxay iska noqotay matal marcan walaaka sacdaanna ujeeda sacdaanku waa geed malaa inta badan waa malaa geed dee jirid isku taagale male sidaas dhulka ugu fidaa qodaxna waa lahaa arintii xadiidkii ay kuba timi micraajkii oo kale rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh inuu kalaabiibta imayn waxa weeyaan kalaabiibtan iyo wixii dee taas meesiraadkan ujeeda ay kuba timi inuu ku matelay kashawki sacdaan waa kalaabiib ama biro afkoodu soo godan yahay oo ciddii la amray qabanayso naartii ku ridaysa ayaa wuxuu ihi wuxuu la mid yahay shawka sacdaan geedkaasoo maydaan waa geed markaa qodax adagna lahaa soona godnayd oo kale xagga markaan leeyahay dee dhulka saasoo isma taagana waa sida dee marka la eego culimadii iyo waxyaalahaas nin caraabi ay yidhaaheen ma ku laamaysaa walaa reermi intuu reer magaal noqdo la yidhi baadiyi ma ku laamaysaayo maadaama sacdaanu muftarishan laabu intaa dee sacdaan dhulka jiifa dee markaa isagina geed istaaga maahayn haddaba markaasa waxay yidhahen waa geed xagga geela iyo baxaas ama daaqitaanku aada uguma fiicnaayo waa ammaan la ammaanayo la leeyahay marcan ujeedadu waxan waa wax xoola ay daaqaan ay ku fiicnaadaanba laakiin walaa ka sacdaan sacdaan oo kale maaha ma walaaka sadaanayadna waa meel aada u biyo macaanayd oo carab markaa ahayd oo ay leeyihin meesha kasoo biyo macaan ayay isagii bay kaba fadilayaan leeyihin kuwani waa biyo fiican macaan laakiin walaaka sadaa laakiin biyihii sadaa la odhan jiro oo kale maha tanna waa cibaarada nafteedii oo kale oo wuxuu leeyahay diib waa badan yahay laakiin miskii oo kale diib ma diib lamidii ma jiro cilmigii fiqinaa saasoo kaba dhigaya daa'ir waa badan yahay duula laakiin baas oo kale wax lamidi ma jiro fiqi wuxuu leeyahay cilmi waa badan yahay lakiin fiqi cilmigiisi cilmigaa fiqi xalaal iyo xaraam lagu ogaanayo dee wax lamidi ma jiro intaas baa adigu hadalka macnihiisu yan wanshito aydan waxaa kaloo lai inshaaday ujeedadu waa cid kala u aqriday u sheegtay ciddii inoomu magacaabin waxa arintu nadmiyada ka dhexeeya waa atashjiic cala alcilmi iyo mansiladiisa muujinteedi laakiin tan dambe labadan dambe fiqigii iyo qiimihiisay ku tacalluqsan yihiin alfiqhu anfasu shayin anta daakhiruhu man yadrus alcilma lam tadrus mafaakhiruh faksi binafsika ma asbaxta tajhaluh فأول العلم إقبال وآخره كلي أبو الفتح البستي بالبدا بيت لوتي ريايدا الفقه دائمك الفقه ما إذن تعالى هذا ضمست وحلو كسريا ما شرته الفقه فقه نوى مبتدي عن فصل شيء شيء كأبو قيمة بدن وي أنت أدوك داخله متكسبنا يا أرسنا يا أطاي كيتسنا يا أطاي من يدرس العلم علمك أنك دكته برته lam tadris ma baaliyowda mafaakiru wixii dee mafaakhir iyo ammaan uba ahayd waa kaa isagoo dhintay soconaysa eeg labada ficil jinaas taama ka dhexeeya laba macnona way kala yihin darasa alcilma yadrusuhu cilmigii buu bartay waa kana almudaris iyo adarsiba aan leenahay darasa shayu shaygii wuu baaliyoobay weeye afa oo markaata dambena lam yadrusta dambena macnaa lam yabla walam yacfu weeyaan ma baaliyoobayo mafaa ammaantiis isagoo dhintay bay sii jiraysaa ta horena waa ruuxii darsigii weeyo laman yadrus ilcilma ruuxa cilmiga akrista ee bartee dee cilmi yeesha lam tadrus ma baariyoobayso ma dhammaanayso ma tirtirmayso mafaakhiro wixii dee mafkaro isaga uba ahaaba faksib kasbo linafsika fajhad baana kollay kutubta qaarkood usoo naqnay bal nusqada sharxa si kuma sugnayd ku dadaal weeye lakin waa isla macne kasbo linafsika naftaada waxaad u kasbataa ma asbaxta tajalu wixii aada ahaatay noqotay midka jaahila kaa baro buu leeyahay oo ku dadaal weeye faawalu lcilmi cilmiga bilowgiisu iqbaalu wa iqbaal wa aakhiruhu kadalik oo waxaasoo dee idbaal isagu maayo waxaa iqbaalka ee martaba sare lagu gaadhaya aakhirkiisuna waa saasoo kaleune adigu cilmigii ku dadaal wakafaa biladati alcilmi walfiqi walfahmi daaciya wallahu subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha ila